ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa marxalado kala duwan ku howlgalaya sanadihii dhowaa xogo diiwaan gashan oo laga hayo ma jirto tirada iyo tayada ciidamadan balse warbixin dhowaan ay soo saartay hay-adda monitoring group ayaa lagu sheegay in toddobaatan boqolkiiba ciidamada dowladda federaalka ay hub haystaan hubkaasi oo ay badankoodana leeyihiin qabiilo shakhsiyaad iyo maamulo furumaha hore ee dagaalka waxaa ku jira ciidamo soomaali ah oo xayndaab u noqda mararka qaar ciidamada amisom ciidamada xoogga dalka ayaa ila xog ogaal ihi waxay v o eda u xaqiijiyeen inaysan helin mushaar joogto ah oo ku filan haddaba maxay tahay tirada rasmiga ah ee la og yahay ciidamada xoogga dalka tayadooda iyo weliba xaaladda nololeed ee ay ku shaqeeyaan mas-uuliyiin aanu la hadalno oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku tilmaamay tirada ciidamada mid sir ah oo aan la shaacin karin halka ilo xogogaal ahna ay noo xaqiijiyeen inay jiraan ciidamo badan oo diiwaanka ku jira laakiin xeryaha aan imaan amaba aan jirin cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi oo mar soo noqday wasiirkii gaashaandhigga ayaan weydiiyey qiyaas ahaan inta ay la eg tahay tirada ciidamada dowladda ee diiwaan gashan falastinay waa mahadsan tahay horta arrintan tirada ciidanka waa saa sheegtay waa laisku khilaafsanaa in badan laakiin waxaa jirtay in taliska xoogga dalka soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigo ay horey uga saareen guddi ay saraakiil sarsare oo ciidanka ka tirsan ay hogaaminayaan oo soo xaqiijiya tiradaasi oo ay runtii oo in muddo ah ay wadeen inay dul istaagaan meel kastoo ay ciidan joogaan iyo xataa kuwa farantiga ka dagaalamaya iyo xerooyinka ku dhamaam marka hadda aniga hadda tirada oo ciidankaasi inaan ma aragtay ma hayo muddona waa ka maqnaa oo inaan idaacadaha aan la wadaagana waa qaladay igu tahay laakiin waxaan ogaa iyadoo runtii laga shaqeynayo oo tiradaasi oo la hubinayo marka waxaanu hubaa hadda tiro rasmi ah inay hayaan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadka sida dhow ula socda arrimaha ciidamada waxay sheegayaan in tirada guud ee ciidamada ay gaarayso ilaa iyo shan iyo toban kun cabdiraxmaan sahal yuusuf madaxii hore ee macadka irshaad ayaa ka warramaya tirada ciidamada dowladda ee diiwaan gashan ee milatariga falastiin arrintan way adag tahay in number fixel number saxa in ma garanaysaa markasta in waxaan waa broces socdo waaye ciidamadii waa ciidamo oo heer federaal ah waxa weeyaan loo tababarahayo waxaa haddana kusoo biiray ciidamadii maamul goboleedka oo laftooda la qorahayo waxa weeyaan arrintan marka nambaradu yani suurtagal in dadku ay dhahaan nambarada ciidamada waa aroundi labaatan iyo waxoogaa wa waa waan maqlayay ilaa labaatan iyo toddoba labaatan iyo lix ilaa laba kun shan sanadka waan maqlayay laakiin arrimahaas waxay ku xiran tahay mar kasta mushaarka qaabka loo bixinayo kaarka la bixinayo mushaarka la bixinayo ciidamadaas ma yihiin ciidamo si fiican u qoran oo registration oo hub haysta oo meel jooga oo waxa weeyaan ka tirsan meelaha ay magaranaysaa ay raacsan yihiin marka waxa weyan taasaa u baahan marka in marka waa arrin u baahan cidda ay khuseyso ay ogaan karto oo keliya arrin magaranaysa qof kasta ogaan kara maaha inkastoo tirada ciidamada ay mas-uuliyiinta gaashaandhigu sheegeen inay tahay mid sir ah oo aan laga hadli karin haddana waxaan la isku diidanayn in ay jiraan ciidamo dowladda u diiwaan gashan laakiin aan xeryaha lagu arag ama qabto howlo gaara oo ay ka mid tahay ilaalinta xubno ay isku beela yihiin siyaasiyiin iyo weliba goobo ganacsi korneyl cabdi aadan bare waxa uu ka tirsan yahay ciidamada milatariga oo ilaa iyo xilligii dowladii hore uu ka tirsanaa haddana waa korneyl ciidamada milatariga ah waxaan weydiiyey haddii ay jiraan ciidamo magaalada ka shaqaysta balse soo xaadira marka mushaarka la bixinayo inta uu ka warqabo
way jirtaa way jirtaa ayagoo ciidankii maaragtay ninkan uu yahay maaragtay nin qabiilkiisa ama maaragtay dhalinyaradii asiga uu soo taleerkiisa ahaa inay macnaha staff ama waardiye ay uyihiin mushaar ay qaadanayaan asigiina dee si gooniya ula socdaanoo waxa waaye asigana lacag bay ku leeyihiin oo ku qasban yahay in maaragtay nololmeedkooda uu dabaro marka waa badan yihiin wax badan aan aragna ma garatay waxaa isla su-aashaasi ka jawaabaya kornel cabdullaahi cali macow guddoomiyaha machadka daraasaadka amniga
wa waxa waaye ugu horeynta horta waxa waaye arrintaasi waxa ay noqotay arrin maaragtay soo jireen ku noqotay waktigan dhow oo ay maaragtay ay ay dawladda maaragtay dawladahan dawladda kumeel gaarkahay iyo dawladdanba wax badan ayaa maaragtay saraakiil hataa guddiyaal aniga aan kamid ahay aan maarata aan ka qayb galnay in la qaabeeyo qaabka maaragtay loo ilaalinayo madaxda qaranka ama xildhibaan ha noqdo ama ama wasiir ha noqdo taasi waxa ay kasoo baxday oo dawladdii xasan sheekh matalan oo madaxweynaha ka ah waxaa go-aan lagu gaaray in xildhibaan kasta la siiyo muxuu ahay ilaalada ilaalinaysa kiiba muxuu ahay loo qoondeeyo muxuu ahay laba boqol oo dollar maaragtay in oo ilaa laba askari oo inay ilaaliyaan muxuu ahay qoryahoodana ay maaragtay dawladda ay siiso kiina laba boqol lagu siiyo afar boqol lagu siiyo marka xildhibaanadii berigaasi kadib xog aan helna waxa ay noqotay inay maaragtay afartii boqolna ay qaateen kadibna maaragtay labadii qorena ay qaateen kuwo kaleeto maaragtay oo oo qaraabadooda maaragtay ay keensadeen inay maaragtay ay ilaaliyaan way jirtaa taasi waxa waaye waa waa waa kawarqab la-aanta iyo iyo in dabagal la joogteeyo ciidanka la tiro koobo ciidan waxa waaye subaxdii markuu soo kacane in maaragtay la tiriyo sagaal saacna la tiriyo habeenkiina la tiriyo yaa maqan yaa xanuunsan xagow ku maqan yahay taasi umalayn maayo in weli heerkaas maaragtay aan gaarnay sidii beri ay ahaan jirto soomaaliya
marka laga soo tago in ay ciidamadu shaqooyin bannaanka ka qabtaan waxaa sidoo kale jirta in ciidamadan qaar badan oo ka mid a ay iyagu leeyihiin hubka ay wataan ama uu yahay hub ay beelahoodii ama hogaamiyaashii kooxaha oo ay beri la shaqayn jireen ay kala yimaadeen wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa sheegay in inkastoo ay caqabadi jiraan haddana arrintaasi in wasaaraddiisu ay ku howlan tahay sidii ay wax uga qaban lahayd islamarkaana ay bilaabeen qaab cusub oo lagu diiwaan gelinayo ciidamada si tiradooda iyo joogistoodaba loola socdo falastiin aad baa umahadsan tahay qorshe hooleedka wasaaradda gaashaandhigga hadda yaalla ayaa waxaa ka mid ah an horeyna oo u sameynay markii wasiirka wasaaradda aan aan aan aan kusoo biiray ama lii magacaabay inaanu sameynay media waa la socotaa assessment wax la yihahdo aan ku sameynay xarooyinka ilaa balcad aan tagnay gobolada saas oo kale ciidamada oo taliya taliyaasha ciidamada qaarkood ayaan u dirnay waxaan sameynay assessment oo ah in loo baahan yahay in xara oo runtii xarooyinkii waayidii hore annaga aan lahayn in dib loo soo celiyo ciidamadii tilakoobkoodii iyo waxoodii warqabkoodii iyo controolkooda loo helo qodobka ah adiga aad ka dhawaajisay ciidamada ciidamo beeleed hadda ciidamo beeleed ma jiro ciidamada xooga dalka soomaaliyeed system registration kale oo oo la isticmaalayo ayaa jira annaga hadda verification waxaan sameyneynaa operation readiness assessment horan waan sameynay mid kale hadda registration byry reformkin hadda wadnaa oo lagu regis garaynayo aan ku xaqiijinayna ciidamada numberkooda iyo waxooda iyo tiradooda sida ay tahay wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa hadda xilka haya wasiirkii afraad tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka yar laba sano waxaana arrintaasi iyada lafteeda ay ka mid tahay caqabadaha haysta ciidamada militariga sidoo kalena kala beddelka taliyayaasha ayaa iyana ah mid la mid ah tan wasaaradda haysata korneyl cabdulaahi cali macow ayaan weydiiyey saamaynta ay maamulka iyo dubhabeynta ciidamada ku yeelan karto isbedbeddelka hoggaanka ciidamada militariga iyo tan wasaaradda gaashaandhigga tan xigto waxa waaye haddii janis la siin lahay afarta sano ee maaragta oo nidaamka oo oo dawladda ay jirayso inuu sii joogo hal sano way ku qaadan lahayd inuu maaragta qaabka ciidanka u shaqeeya iyo sida u howlgalo iyo waajibaadka ciidanka laga raba iyo weliba midda ugu daran waxa waaye export strategy oo amison ay kaga baxayso muxuu ahay dalka ay kaga baxayso oo ah mudnaanta koowaad oo la raba ciidamada qalabka sida oo dhan in loo diyaariyo gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed markii ay la howlgalaan ciidamada amisom ay ka xoreeyaan deegaanada ay maaragtay ay ay ku sugan yihiin cadowga argagixisada ay ku sugan yihiin markay ka xoreeyaan waa inuu jiraa ciidanka nabad sugidda iyo booliiska iyo ciidanka aslubta oo oo oo muxua oo wada socda inay deegaanada ay ka howlgalaan loo diyaariyo laakiinse isbedbedelkan badan jahwareer ayuu keenaa kolba muxuu ahaa dhowr bilood markuu joogo ama sanad markuu joogaba maaragtay la keena muxuu ahaa taliyo cusub iyo iyo aa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ee hadda xilka haya xasan cali maxamed ayaan weydiiyey caqabadaha ugu weyn ee haysta ciidamada xoogga dalka ee isagu u arkay intii wasaaradda uu joogay
siyaabihii badnaa iyo baahiyooyinkii badnaa ee aan wada kaafin karin waa la socotaan askariga xaaladda uu ku sugan yahay asigii oo oo masheer ku filan uusan haysanin waxaa ka mid tahay ii sheeg caqabadaha aan dhihi karno kow iyo laba way jiraan insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan inaan wax badan aan uga qabano aan rajeynayno waxaa kamid ah caqabadaha jiro ciidamadeena xooga dalka soomaaliyeed oo maanta fursad badan aysan uhaysanin inay haystaan aqabkii ku filnaa iyo hubkii maadaama ay jirto noqoteen hub nala saaray runtii ciidana dadaalkeeda xukuumadda ay ku jirto sidii arrinkaasi na looga qaadi lahaa caqabadaha runtii wax badan ayaa jira iyadoo burburkii kadib eenan ciidanka maanta sidii oo la rabay runtii waayadii hore oo dawladdii madaxweyne kaama sijaad bare qaabkii ciidanka ahaan jiray aysan ahayn facilitigii badnaa oo xilligaas ay heli jireenna maanta ayna heli karin caqabad ay ka tahay laakiin mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee soo wajaha ciidamada ayaa ah in mararka qaar aysan dhowr bil qaadan mushaar ama mushaarka laftiisuba uu yahay mid aan ku fillayn baahidooda korneyl cabdulaahi cali maco ayaa ka warramaya sida mushaar joogto ah uu lafdhabar ugu yahay howlaha ciidamada
macnaheeda waxa waaye askarigaada haddii uu gaajoodo isaga iyo qoyskiisa haddii maaragtay duruufo ama ay qabsadaan oo maaragtay uu ku maareyn waayo noloshiisa mushaaraadkii oo laga baahiyey taasi macnaheeda waxa waaye taliyaha ciidankaas hogaaminaya waa taliyo fashilmay waa inuu maaragtay uu ka horwareega ciidanka uu ka horwareego marnaba suurtagal maaha iyadoo dagaalka aada aragtay oo argagixisada lagu jiro oo dadka shacabka haysada aragtay loo gumaadayo oo oo hantidooda la burburinayo haddana ciidankii asagoo qaadanaya mushaaraad aad u yaq ay maaragtay bilooyin ay ka maqnaadaan taasi waxa waaye muxuu ahaye dib u dhac weyn ayay ku keenaysaa in dalka cadowga laga xoreeyo waxay kale dib dib u dhac weyn ay ku keenaysaa exit of strategy amisom ay kaga bixi lahayd waddanka waxaa loo arkayaa maaragtay dawladda soomaaliyeed inaysan marnaba diyaar aysan u ahayn in maaragtay ciidankeeda ay ay dhisto inta lala jiro arrinta mushaaraadka ayaa ah mid soo laalaabatay mararka qaarna keentay in ciidamada ay ku kacaan falal aan ku wanaagsanayn ciidan ahaan waxaa sidoo kale adkaatay inay amarka ka qaataan madaxdooda maadaama ay yihiin ciidan aan mararka qaar mushaar qaadan bilooyin wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaan weydiiyey arrinta mushaaraadka iyo waxa ay dowladdu ka qorshaynayso iyo bal inuu noo sheego inta uu la egyahay mushaarka uu qaato askariga ka mid a ciidamada dowladda gaar ahaana militariga
walahi falastiine aada iyo aada ayaa umahadsan tahay mushaaraadka waxaan filayaa arrin oo oo hoose inay tahay laakiin mushaaraadka hadda way kala duwan yihiin waxay ku qaataan darajooyinkooday ku qaataan marka askariga sida civil servantiga oo la dhihi karo musheerkiisa hebel intaas waaye ma aha darajooyinka waxay leeyihiin saraakiil saraakiil xigeenno ilaa dabley marka waxaan filaya category badan ay leeyihiin laakiin biljamaca waxaan dhihi karaa waxyaabaha maanta ay ay qaataan sidii shalay waa laga fiican yahay laakiin wax badan ayaa noo dhiman insha allahu tacaala inkastoo uu qorshuhu yahay in ciidamada xoogga dalka ay ammaanka kala wareegaan ciidamada amisom marka la gaaro wakhtigooda haddana waxaa jira in caqabado maamul dhaqaale iyo qalab intaba ay haystaan ciidamada xoogga dalka intaas ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan uga hadlaynay xaaladda iyo caqabadaha ku hareeraysan ciidamada xoogga dalka soomaaliya tan iyo taan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo